Haa waa jira sigaal sare isku soo dhiibay ciidamada galmudug firxadka iyo dhaawacyada iyo waxyaalihii ay meesha ay ka baxeen ayay dadka miyiga ku dhex darbeedeenoo saacadaha soo socda waxaa la filaya inay nambar badan isku soo dhiibaan ayagoo koox koox u socda maxay tahay sababta hadda ay u bilaabeen in shabaab ay isu soo dhiibaan iyadoo aan la ogyahay in deegaanada ay muddo dagaal ugala jireen ciidamada dawladda iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug oo iskaashanaya waxaan is leeyahay culayska dagaal ee haatan saaran wuxuu ahaa waxa weeyaan abidkii ugu cuslaa oo oo fuula marka culayskaas ayay aada u dareemayaan oo meesha ka jira waxayna dadku u badan yihiin dhalinyaro meelo fog laga keenay oo lasoo qalbay oo maarata dal iyo dad midna aqoonin marka baresarkaas badan oo jira iyo dagaalkaas waxaa la rajeynayaa isgaarsiintooda unbaa la hayna inay geedaha ku hoos jiraan ku daaseen oo ku maxaluulsan yihiin waana lagu hawl jiraa sida looga soo aruurin lahaa meelaha ku dhubaalaysanaha howlgaladii ugu dambeeyey ee hadda ka socday dhinaca bacadweyne iyo camaara oo ay wehliyaan dukheymo sida maraykankuba uu shaaciyey wasaaraddiisa gaashaandhigka in dukheyn ay halkaa ka geysteen lagula beegsaday maleeshiya al-shabaab ka tirsan wasaaradda warfaafinta dowladda federaalkana ay sheegtay in tiro maleeshiyaada halkaa lagu dilay sida wasaaradda amniga galmudugna ay sheegtay xubno ajaaniba ay ku jireen bal howlgaladaasi iyo hadda sida ay wax u socdaan howlgalladaasi sida dee idiin sheegeen howlwadeenada halkaa jooga ama federaalka ah ama galmuduga idiin sheegeen ayaa wax u dhaceen dhaawac weyn ayaa la gaarsiiyey ciidamada iyaduna deegaanadii ay howlahaasi ka dhaceen ayay ilaa maanta joogeen macluumaadka iyo sida halkaas looga siiyey ama qaadi doona ayaana shirkaasi uu maanta ka qabsoomay janaraalada ciidamada hogaaminayo oo uu hormuud ka ahaa janaal biixi oo ahaa taliyaha dhulka soomaaliyeed iyo saraakiil kaloo badan oo joogtay marka arrimahaasi waa arrimo u gaara doonaa laakiin barihii dagaaladu ka dhaceen meelihii ugu cuslaa intuba gacantay ku jiraan waxaana ay ciidamada iyo saraakiisha hogaaminaysaaba ay ka munaaqashoonayeen saacadii lasoo dhaafay siday halkaas ay ka aadi lahayen iyo siday hawsha halkaas ka jirta ay maarata guudaheeda ay u ballaaran lahayen ugu dambeyn dhinaca kale deegaano hoostaga caasimada dowlad goboleedka galmudug dhuusamareeb waxaa ka socday howlgallo qaybo kamid a ciidamada xoogga dalka ay ka wadeen haddaad nala wadaagto waxa weeyaan ciidamadu dhinaca bedeguud bariga dhuusamareeb heegan buuxa ayaa la geliyey markii operationkan uu qofka gudub ka bilowday ka bacdina ciidamadaasi waxa ay ku fideen dhulka hadda weyle ee bariga galgaduud ilaa meelo badan oo awal lagu tuursanaa in kooxdaas ay joogta ayayna ciidamada iyo shalay iyo xalay haddaba joogaan wax iska caabinana lama aanan kulmin hadii la kuduu yahay wax uun carada un qof qof iyo labalaba iyo maahan ilaa maanta ilaa shalay ciidda dhexdeedina ciidamada iyada waxay gaadheen kilomitr aada u fog ilaa bulcle iyo meelahaas oo awal lagu ogaa inay baysasku guureen oo waa firaaq ciidamaduna isdhigan maayaan si heegana oo hab xirfad ciidameeda ayay deegaankaas ku joogaan hawlahoodana waa wataan wax dhibayna halka kabada jiraan kabada soo gaadha